bismillaah haashim cabdinaasir aad baad u mahadsan tahay sidaba aan la socno maanta oo talaada ah waa maalintii saddexaad ee dhaqangalka heshiiska xabajoojinta ee dabyaaqadii isbuucii tagay ee wadagaareen kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda waxaanayn ka badan toddobaatan laba saacadood oo xidhiira degan xaalka marinka khaza iyo shacabkeeda waxaana halkaas soo gaaraya gawaarida gurmadka iyadoona ay malaayiin ruuxu barakacyaal ah ay isku diyaarinayeen dib ugu laabtaan deegaanadii ay markii hore ka barakaceen waxaana ka mid ahaa qodobada ay ku wadeeshiiyeen kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka yuhuudda in maalinka toddobaad barakacyaasha ku sugan koonfurta marinka khaza ay dib ugu soo laaban karaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga weliba iyagoon wax dhibaata ah kula kulmin waddooyinka ama aysan ciidamada yuhuudda halkaasi baaritaanna ugu samaynin dhammaan dadka barakacyaasha ayaana waxay iminka aad u rajeynayaan diyaargarow buuxdan ay ugu jiraan inay dib ugu laabtaan deegaanadoodii iyo guryahoodii ay markii hore kasoo barakaceen dimaarka iyo burburka ka jira waqooyiga marinka khaza waa mid aad u daran sidaasoo ay tahana qof kastoo ka mid dadka ku dhaqnaa waqooyiga ee markii hore ka barakacay duqeymaha cadowga yuhuudda wuxuu haminayaa inuu dib ugu laabto gurigiisii oo ku yaala halkaasi oday waayeelow lagu magacaabo jazaar oo ka mid dadkii markii hore ka cararay waqooyiga marinka khaza ayaa wuxuu u sheegay aljaziiranad inuu dib ugu laabanayo gurigiisii la burburiyey islamarkaan uu hagaajisanayo waxa ka dhiman waxaanu odaygan mas-uul ka yahay carruurtiisa mid ka mid ah carruurta uu awoh u yahay oo lixsano jir ayaana waxay sheegtay inay dib ugu laaban doonaan gurigooda iyadoona sheegtay inay aad ugu xiistay qolkeeda jiifka iyo alaabtii ay ku ciyaari jirtay dhammaan carruurtii la socotay odaygan waayeelka ayaana waxay sheegeen inay aad u daneynayaan ku laabashada gurigooda iyo deegaankooda qoyska jazaar ayaana waxay sheegeen inay aad ugu daaleen barakicinta soo noqnoqotay haddana ay degan yihiin guri ku yaala xarun ay leedahay hay-adda onorwa ee qaramada midoobe u qaabilsan marinka khaza taasoo ku taala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza wuxuu sidoo kale sheegay xaaladda guud ee qidaaca gaar ahaan koonfurta uu hadda ku dhaqan yahay ay degan tahay islamarkaana aysan maqlin wax dhawaq gantaallo ah ama duqeymo ay geysanayaan ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaa sidaas la mid ah warbaahinta la hadlay qoysas badan oo iyagana barakac ku ah koonfurta marinka khaza islamarkaana degnaa waqooyiga qoys kale uu aab u yahay nin lagu magacaabo calaa xuseen ayaasna waxa uu sheegay in isaga iyo carruurtiisa iyo kuwa uu u yahay ay wada jiifan jireen hal qolo aad u yar waxaana uu sheegay in carruurtiisa ay mar walba weydiin jireen su-aal ah mala laaban doonaa kuwa dib ugu laabanaya waqooyiga isagana uu sheegay in ugu jawaabi jiray haa maantana waa maalinta wallah u rumeeyay rajadooda ayna iskugu diyaarinayaan dib ugu laabtaan khidaaca goor uu ha aabbahan mid isdiyaarinaya dherkiisana laalaabanaya oo ku aruursanaya boorsada ayaa waxauu yidhi haddii aan hadda noqon karno waan u noqon lahayn aniga iyo qoyskayga gurigeen oo ku yaala waqooyiga waxaana uu sheegay in maalinta axaddeena soo aadan isku diyaarinayo inuu dib ugu laabto magaaladiisa beytxanuun ee ku taala waqooyiga marinka khaza weliba waxauu sheegay siduu u dhararsan yahay awgeeda inay logeen doonaan islamarkaan aysan raaci doonin wax gaadiid ah tani ayaana waxay caddeen u tahay rajada weyn ay dadka shacabka reer khaza ka leeyihiin inay dib ugu laabtaan guryahooda odaygan waayeelka ayaana haminayay inuu gurigiisu lug ku tago isagoo weliba qabo xanuuna waqti badan hayay ciidamada yuhuudda waxaan wada ognahay in waqooyiga marinka khaza oo ah halka ugu badan ay dadka ka soo barakaceen inay ku qaadeen muddo saddex goor ah howlgal milatari oo dhanka dhulka iyo mid cirka ah waxaan ugu dambeeyey howlgalkii bilowday lixdii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afariy labaatanka kaasoona soconayay wax ka badan boqol maalmood sidaba laga dheehan kara muuqaalo lagu faafiiye baraha kala duwan internetka ciidamada yuhuudda waxay waqooyiga khaza ka geysteen burbur aad u daran iyagoon dhulka la simeeyey guryihii la deganaa goobihii waxbarasho xarumihii caafimaad iyo xitaa isbitaaladii sida ku cad wejiga koobaad ee heshiiska xabajoojinta ay wadagaarin kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka yuhuudda maalinta toddobaad ee dhaqangalka heshiiska xabajoojinta waxaa si xoriyad leh waddooyinka koonfurta iyo waqooyiga iska kala gooshi doono dadka barakacyaasha ah iyagoo aan la kulmaynin wax duqeymo ah ama dhibaato kaga imaato dhanka saynada yuhuudda sidoo kale waxaa aljaziiro u warantay haweenay da-deed oo ay tahay lixdan iyo afar sano waxayna sheegteen iyada iyo qoyskeedii u diyaargaroobeen ku laabashada magaalada beytlaayiah iyadoona sheegtay inay isku waafaqeen qoyskeeda in marka hore ay wiilasha aadaan magaalada siay u soo indheindheeyaan gurigooda ayna usii diyaariyaan meelaha ay deg lahayn qoyska kadibna waxaa soo baxaya haweenka iyo carruurta qoyska haweenaydan ayaana waxaa wejigeeda laga dareemayay farxad aad u weyn maadaama ay deegaankeeda dib ugu laabanayso kadib barakac qaatay wakhti dheer balse waxay sheegtay in duqeymaha yuhuudda ay ku shahiideen toddobaatan ruux oo ka mid ah dadkii ay jecleed oo ah walaalaheed iyo qaraabadeeda iyadoona xadda soo socota uu ballankaya inay ku laaban karaan guryahooda ayaa waxay sheegtay haweenaydan inay sugiisa laba maalin ilaa saddex maalin sababtan waxay ku sheegtay inaysan yuhuudu lahayn wax balan ah waan arki doonnaa waxaa dhaco iyo goorta aan go'aansan doonno inaan laabanno ayayna hadalkeeda sii raacisay hashimow haddii aan eegno dhanka kale kooxaha gurmadka degdega ayaa waxay bilaabeen howlgalla ay ku baadiygoobayaan dadka ku hoos maqan burburka dhagaxaanta hoostooda iyagoona adeegsanaya qalab aan wanaagsaneyn taya ahaan waxayna wararku sheegaya inay soo saareen shalay ilaa subaxii hore maanta shuhado ka badan saddex boqol oo ruux waxayna sheegeen shuhadadan ay tabaqureen ama uumibax sameeyeen shir jaraa'id oo uu qabtay afayeenka kooxda gurmadka degdega maxamuud basal ayaana wuxuu ku sheegay inay soo saareen shuhado aad u tiro badan kuwaasoo ka mid ah dadka ku hoos xaniban burburka dhagaxaanta hoostiisa isagoona carabka ku aadkaya inay geli doonaan meel walboo ka mid ah marinka khaza oo markii hore ay ciidamada yuhuudda ka mamnuuceen wuxuu sidoo kale sheegay in haatan ay shaqada ka bilaabatay dhagaxaanta burburay hoostooda wadooyinka iyo meel walba markii hore looga baqi jiray duqeymaha yuhuudda waxaanuu ka dhawaajiyey inay heleen shuhado ka badan laba kun sagaal boqol iyo sideed ruux kuwaasoo aan la aqoonsan karin sababo ku aadan saamaynta xooggan ay duqeymuhu ku yeesheen basal ayaa wuxuu sidoo kale soo hadalqaaday shaqaalaha gurmadkai halkaas uga dhintay iyo kuwii uga dhaawacmay waxaana uu sheegay in ku dhowaad sagaashan sagaal ka mid a shaqaalahooda ay shahiideen in ka badan saddex boqol toban iyo sagaalna ay dhaawacmeen labaatan toddobana ay labaatan toddobana ay ciidamada yuhuuddu qafaasheen islamarkaan aysan garanaynin meel ay jaani cirib dhigeen isagoo sidoo kalena sheegay in toddobiyo toban ka mid ah xarumahooda ay ciidamada yuhuudda dhulka la simeen warbaahinada caalamka iyo wargisida ayaan waxay falanqeynayaan sababta keentay inay shuhadadan umibax sameeyaan ama tabaquraan iyo hubka ciidamada yuhuda ay adeegsadeen ee arrinkani sababay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza ayaa wuxuu sheegay inaysan garanaynin hubka ciidamada yuhuda ay u adeegsadeen dadkani taasoo keentay in shuhadada ay tabaqur sameeyaan balse wuxuu tilmaamay agaasimaha in ciidamada yuhuda ay adeegsan jireen bam aad u xoogan qaraxa uu sameynayana uu yahay mid aad u argagax badan ku dhowaad laba boqol ilaa saddex boqoloo mitir ayuuna wax ka saameynayaa ayuu hadalkiisa sii raaciyey shuhaado kasta oo laga soo saaraya burburka dhagaxaanta hoostiisa ayaana waxaa la sheegayaa inay umibax sameeyeen ugu dambeyntii war ka soo baxay kooxda muqaamada falastiin ayaa waxaa lagu sheegay inay dib u habeen ku sameyni doonaan burburka iyo dimaarka weyn ay ciidamada yuhuud u geysteen deegaanada marinka khaza bayaankan ayaana waxaa lagu yidhi burburkii ugu ballaarna ee abid soo mara marinka khaza laguna tilmaami kara inuu yahay kii ugu weynaa ee casrigaani ayaa waxay ciidamada yuhuudu ka geysteen marinka khaza iyadoona ay arkayaan islamarkaana ay maqlayaan caalamka waxa ka soconaya halkaasi waxayna intaasii raaciyeen kooxaha muqaamada falastiin inay haatan u istaagi doonaan dib u habeynta dhismayaashii ee ciidamada yuhuud ay burburiyeen dhammaan warbaahinada saanada yuhuudda ayaa waxay wax ka qorayaan jabka xanuunka badan ee xukuumadooda ka soo gaadhay dagaalka marinka khaza iyo in kooxaha muqaamada ee falastiin ay ku guulaysteen xaqiijinta ahdaaftoodii istaraatiijiyadeed waxayna soo xiganayaan warbaahinada yuhuudda hadalle ay jeediyeen saraakiil ka tirsan saanada yuhuudda kuwaasoo dhammaantooda qiraya inay ku jabeen dagaalka khaza islamarkaana ay guulaysatay muqaamada falastiin xamaas ma guulaysanin oo keliya bal waxay meesha ka saartay oo ay israa'iil u diiday inay xaqiijiso mid ka mid a hadaaftii u duushay waxaana u suura gashay inay xaqiijiyaan hadafkoodii ugu weynaa oo ah inay iyagu u haraan maamulka khaza ayuu yidhi madaxii hore ee golaha wadatashiga amniga ee maamulka yuhuudda wuxuuna intaasii raaciyey in muqaamada falastiin ay haatan awood buuxda u leedahay cid ka hor istaagaysan aysan jirin inay kordhiso awooddiida milatari haddaba si kaste ha aatee guud ahaan marinka khaza waxaa ka jira farxad aad u ballaaran iyo dabaaldegyo ay dhigayaan dadka shacabka ay ku dhaqan deegaanada kala duwan ee marinka khaza iyo daanta galbeed waxaana ay dhammaan u dabaaldegayaan guusha ay ka gaareen saanada yuhuudda iyo midhaha wanaagsan ee sabarkooda guuldarada ka soo gaartay saanada yuhuudda marinka khaza ayaana waxaa qiraya madax ka tirsan xukuumadooda siyaasiyiinta reer galbeedka iyo dhammaan warbaahinada kala duwan ee caalamka